bandhiga ayaa lagu soo beegay xilli toronto loogu dabaaldegayo nowid blonch oo ah maalmo lagu soo bandhigo dhaqanka bulshooyinka kala duwan ee magaalada qeybaha kala duwan ee soomaalida oo ay horkacayeen zakariya cabdulle iyo sagal shuuriye oo kamid ah dhalinyaro suuro geliyey in golaha deegaanka magaalada toronto ay ansixiyaan mooshin ay soomaalida ku yeelanayaan xarun dhaqan iyo madadaalo ayaa kasoo shaqeeyey qabashada bandhigan waxaa lagu soo bandhigay aqal soomaaliga labis dhaqameedka iyo sawiro amaba farshaxan ka turjumaya dhaqanka iyo waxyaabo lamida barnaamijka waxaa halkudhig loogu dhigay dhis bulshada sagal shuuriye oo hogaaminaysay barnaamijka oo hadal kooban jeedisay ayaa xustay in dhalinyaradu ay muhiim u tahay barnaamijyadan oo kale dhalinyarada muhiim buu yahay artskan yo it's important to the dhaqan that as diaspora we hold on to it uh, and you know masha allah maantan waa it's an incredible turnout aad iyo aad baan faraxsanahay with the turnout it's incredible casiis faarax waa aqoon-yahan degan magaalada toronto dhallinyaradana kala shaqeeya arrimaha dhaqanka wuxuu iga warramay muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay soomaalida gaar ahaan dhallinyarada waxaa la yidhaha barnaamijkan bulshada dhis waxaana weeyaan waxaa lagu soo bandhigayaa agab dhaqameed soomaaliyeed waxaa lagu soo dhigayaa photography iyo art kale waxa muhiimaddeeduna tahay inay dhallinyartu arkaan dhaqankeenna hiddaheenna afka hooyo inuu hodan yahay intaasoo dhanba dhallinyarta halkan ku dhalatay ay arki karaan marka ku soo dhowaada ka qayb galaa ciyaalkiinana waxaad ku taageertaan inay yimaadaan insha allah dadkii kale ee ka qayb galay barnaamijka waxaa ka mid ahaa muxuyidiin baana oo in ka badan soddon sano degan magaalada toronto wuxuu bogaadiyey in carruurta iyo dhallinyarada ku dhashay halkan ay fursad u helaan in ay arkaan qaybo ka mida dhaqankooda runtii astaan wanaagsan waaye inay ka fikiraan dhaqankooda caadaday u leeyihiin ha naqato dhinaca maaragtay dhismooyinka aqal soomaaliga ha naqato maaragtay farshaxanka waxyaabaha maaragtay sida maaragtay maaragtay wambarta lagu fadhiisto runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo waagii hore maaragtay dhallinyarada maaragtay inta ku dhalatay ma aysan haysanin tafkiirkaasi laakiin alxamdulillah dhallinyarada hadda maaragtay tafkiirkan la timid runtii waxay taasi noogu dhiirigelinaysaa inay mataqaana kuwa ka dambeeyana yacni inay ku daydaan annagana waalidiinta aan nahay runtii waxayna xasuusinaysaa ayna farxad nugu abuuraysaa runtii dhaqanka inuu sii jiri doono waa markii ugu horreysay oo soomaalida toronto ay qayb ka noqdaan barnaamijkan weblonch ee lagu soo bandhigo dhaqamada kala duwan walow bulsho walba ay si gooni gooni ah u soo bandhigayeen dhaqankooda xuseen nuur xaaji v o a toronto